wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada waaweynna wararka habeen faahfaahinna dheeraad ah oo laga helayo qarax dhimasho iyo dhaawaca geystay oo ka dhacay magaalada muqdisho guddiga gurmadka abaaraha somalilan oo ka hadlay gurmada la gaarsiiyey bulshadu abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada somalilan munaasabada tababar loogu soo xirayay saraakiil iyo saraakiil xigeenno ka tirsan ciidanka badda oo muqdisho lagu qabtay golaha wasiirada jubbaland oo kulan ka yeeshay xaaladaha ammaanka iyo abaaraha ee ku dhuftay deegaanada jubbaland lix xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka oo maantay lagu doortay magaalada baraawe madaxweynaha qodobada dibadda ee soomaalida ka baxsan ee warkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka turkiga rajeb dayib erdogan oo dalkiisa ku casuumay dhiggiisa dalka israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wanaagsan waa habeennimo khamiisa jimca ay soo gelayso taariikhdu waxaay ku beegan tahay tobanka februari sannadda laba kun labiyo labaatan intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaayey warkeena iminkana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsana faahfaahino dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan qaraaxa khasaare geysay oo maantay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya warar dheeraad ah ayaa laga helayaa qaraxa oo geystay dhimasho isugu jira waa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawaca kaasi oo ahaaye qaraxu mid isnidaamin ah oo barbarnimadii maantay ka dhacay isgoyska ceelgaabtaee degmada xamarajajab ee gobolka banaadir kaasi oo joogtiisa si weyn looga maqlay inta badan degmooyinka muqdisho qof isku soo xiray jaakad waxyaabaha qarxa ayaa waxa uu isku dhex qarxiyey dad isugu jiray shacab iyo askar ku sugnaa ceelgaabta islamarkaana waxaa qaraxa ka ow dhacay xilli goobta ay habeennida aad u mashquul badan oo ay marayeen gaari bas ah oo uu waday ergada kuraasta ka tirsan waa ergada doonaysay kuraasta ka tirsan golaha shacabka gaar ahaan gobolada waqooyi khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawaca ayaa ka dhashay qaraxaasi ka dhacay maanta muqdisho waxaana ku dhintay sida wararku sheegayaan lix qof isugu jira askar iyo dad shacab ah halka saddex iyo toban kalena ay dhaawacyo kala duwan kasoo gaareen sida uu xaqiijiyey amase sida ay xaqiijiyeen saraakiisha gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambalaasta dhaawacyada ayaa waxaa la geeyey isbitaallo ku yaala caasimadda si xaaladooda caafimaad loogu dabiibo waxaana sidoo kale burbur uu gaaray dhismo ku yaala goobta uu qaruxu ka dhacay oo ahayd bartanka isgoyska ceelgaabta ee muqdisho afhayeenka booliiska oo hadlay kana hadlayay qaraxa ayaa waxa uu xaqiijiyey oo keliya in qaraxa uu fuliyey qofka isku soo xiray jaakada waxyaabaha qarxa lagu soo xiray islamarkaana uu beegsaday dad shacab ah oo isgoyska ku sugnaay uuna jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraxa ayaa dhacay xilli wadada isgoyska ceelgaabta ay waa wadada isgoyska ceelgaabta ee isku xirta amase ay marayeen halkaasi ergada doonaysay kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobanaada ee dowladda federaalka soomaaliya kaastaasi oo intooda badan lagu doortay dugsiga tababarka ee jaanwakaahiya magaalada muqdisho munaasabada tababar lagu soo xirayay saraakiisha iyo sidoo kale saraakiil xigeenno ka tirsan ciidanka badda ayaa muqdisho lagu qabtay wariyaheenna faadima cabdulqaadir xasan ayaa ka warramaysa
halkan waa xarunta turkisome magaalada muqdisho waxaa tababar taqasusi ah oo afar bilood socdee loogu soo xiray saraakiisha iyo saraakiil xigeenada ee ciidamada badda iyo ilaalada xebaha soomaaliya munaasabadii tababarka loogu soo xiray waxaa ku sugnaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odowaan yuusuf raage iyo taliyaha ciidamada badda admiraal cabdixamiid maxamed dirir saraakiil kaloo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ku sugnayd halkan khudbadda ay socotay oo munaasabadda lagu guda jiray waxaa hadalka qaatay ugu horeen jenaraal odwaa yuusuf raage taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka badda waxaan dareemi karnaa baahiyaha iyo culaysyada aadka u faraha badan ee naga heesta marka waxaan dhihi karnaa runtii tanu waxay qayb ka tahay ee kasoo kabashada ee meeshii aan ku dhacnay caadada halkaan maantay saraakiisha iyo saraakiil xigeenka ayaguna shahaadada ku guddoomay dabcan waxaad garan kartaan wakhtigii aad ciidanka kusoo jirteen kuliyaddan tababarridii horead kusoo qaadateen iyo maanta midka aad qaadanaysaan sababaha laydiin siinaayo iyo baahiyaha ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka baddu ay idiin qabaan waxaan rajaynaa inay tahay mid aad dareemi kartaan runtii waxaa idin saaran mas-uuliyad aad u weyn
magaalada caasimada ee muqdisho waxaa xusid mudan in sidoo kale maanta lagu qabtay dabaaldega sanad guuradii konton iyo toddobaad ee ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha soomaaliya waxaana munaasabadaas kasoo qaybgalay mas-uuliyiin kala gedisan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya inta lagu guda jiray dabaaldega munaasabadda ciidamada badda taliyaha ciidamadaas taliyaha ciidanka cirka sareeyaal saraakiil kale oo ku sugnayd goobta waxay salaan sharaf ka qaateen cutubyo ka tirsan ciidamada feestooyin iyo gaardis ayay soo bandhigeen ciidamada maalin maalmaha kale ugu gudisa ayay ahayd maadaama ay u dabaaldegayeen konton iyo toddoba sano guuradooda khudbadihii ayaa la gudagalay ugu horeyna hadalka waxaa qaatay taliyaha ciidanka cirka sarreeya guute maxamed maxamuud sheekh waxaan u hambalyaynayaa saraakiisha saraakiil xigeynada alifleyda iyo ciidanka iyo xaasaskooda carruurtooda sanad guuradan konton iyo toddobaad waxaan u rajaynayaa horumar barwaaqo bashbash ayaga iyo xaasaskooda iyo carruurtooda meel kastay joogaanba dhankiisa waxaa hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga oo u hambaliyeeyey ciidamada waxaan idinku hambalyaynayaa maalintan qaaliga ah sharafna bay ii tahay inaan ka qayb galo maalmahani waxaa si gaara aniga nin kale halkaa idinla fadhiyo xafiiska ra-isul wasaaraha ka socdo waxaanu ku jirnay qorshihii kala guurka amison dalkasi uga bixi lahaayeen taliyaha ciidanka badda jenaraal cabdixamiid maxamed dirir oo halkaas ka jeediyey ugu dambayn munaasabadda khudbad dhinacyo badan taabanaysay ayaa waxa uu sheegay inay aad u tayeeyeen ciidamada islamarkaana ay ilaalin doonaan badda mana ogolaan doona ayuu yidhi in si bilaasha kheyraadka baddeena lagala baxo waxaa markaa socota dibudhis aad u ballaaran oo lagu tayeynayo ciidanka badda iyo difaaca xeebaha ee soomaaliya isagoo oo aad iyo aad loo tayeynayo si uu u guto waajibaadkiisa dastuuriga ah ee shaqo waad la socotaan muddooyinkan dambe in badaheennii ay hadda ay awal hadday gorgortan ku jirtay ee maraykan aysan wax gorgortan aysan ku jirin oo ay leedahay dowladda soomaaliya wixii ay xuduud ay lahaydna ay diyaar u yihiin inay ciidanka badda iyo difaaca heebaha ee soomaaliya ay ka howlgalaan waxaan rajaynaynaa ama aan ugu hambalyeynayaa ummadda soomaaliyeed in dib loo yegleelay burburkii kadib ciidankii badda iyo difaaca xeebaha ee soomaaliya faadumo cabduqaadir xasan raadiyo ay tiviga dalsan xarunta turkiso magaalada muqdisho
xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa waxaa maantay lagu doortay magaalada baraawe halkaasi oo doorashadoodana amase kuraasaas la doortay oo ka mid ahaayo kursiga uu ku fadhiyey xildhibaan dalxa kaasi oo kursigiisa maantay uu ku guulaystay xildhibaan kale warbixin wararkaasi ku aadan waxaa inoo soo diray waryaheena ibraahim muxamed mayow
soogelayay gobolka shabeellaha hoose ayaa maanta doorasho aan warbaahin loo ogolayn lagu doortay magaalada baraawe kuraasta la doortay
warkaas ibraahim mayow dib ayaynu ugu soo laaban doonaaye magaalada kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka jubbaland waxaa maantay lagu qabtay shirka golaha wasiirada ee maamulkaasi jubbaland xilli uu guddoomiyey madaxweynaha maamulkaasi axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada oo ku qabsamay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose sidoo kalena xarun kumeel gaar u ah waa xarun kumeel gaar ah u ah maamulkaasi madaxweynaha ayaa golaha wasiirada uga warbixiyey xaaladda guud ee amniga iyo sidoo kale arrimaha abaaraha iyo guud ahaan si siman in eh, dhammaan lagu gurmudo dadka shacabka ah ee ay saameeyeen abaaruhu wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ayaa sidoo kale warbixin guud ka bixisay xaaladda isbitaalka kismaayo iyo dhowley iyo ceel waaqa kuwaasi oo inta badan een, ka mid ahay waxyaabaha shirka golaha wasiirada lagu faaqiyey sidoo kale dhinacyada een, amniga iyo sidoo kale een, abaaraha ayaa guddiga amase shirka golaha wasiirada ee maamulka jubbaland looga hadlay waxaana sidoo kale shirka intii uu socday een, warbixin laga dhageystay wasaaradda tamarta iyo biyaha jubbaland oo golaha warbixin ka siisay abuurista een, waa abuurista wakaaladaha biyaha iyo sidoo kale korontada waxa ayna golaha wasiiradu een, u qaybisay sharciga lagu dhisayo wakaaladda wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo sidoo kale dib u heshiisiinta jubbaland waxaana intii uu kulanku uu socday sidoo kale dib loo fiiriyey sharciyo dhowr ah oo horay u yaalay guddiga een, amase horay u horyaalay wasaaradaha kala duwan ee maamulkaasi markaana dib aynu u noqonay magaalada barawe ee xarunta magaalada barawe waxaa maantay lagu doortay kuraas ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya uuna ka mid yahay kursigii horay amase kursigii laga reebay xildhibaan dalxa guryaheena maxamed ibraahim mayow ayaa warbixin ku aadan warkaasi noo soo diray
saameynta badneed ee baarlamaanka ka soo gelayay gobolka shabeellaha hoose ayaa maanta doorasho aan warbaahin loo ogolayn lagu doortay magaalada baraawe kuraasta la doortay waxaa ka mid ahaa hoob laba boqol iyo konton oo uu kusoo baxay ambasador cali maxamed sheekh xasan cali begedi oo hadda ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya kursiga hoob boqol iyo lixdanna waxaa kusoo baxay maxamed yuusuf xasan weliid oo hadda ah wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed labadan kursina waxa ay deegaan doorashadoodu ay tahay degmada awdheegle kan ugu hadalhaynta badan ayaa maanta ahaa kursiga hoob ewer siddeetan oo laga leeyahay deegaanada mareerey sabiid iyo caanole sanadihii ugu badnaa kursigan waxaa ku fadhiyey brofesor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah dadka wax badan ka fahansan sharciga dalkan lagu maamulo aweys xuseen macallin oo ah wasiir ka tirsan xukuumadda koonfur galbeed ayaana ku soo baxay sida uu shaqeeyey guddiga siid ee koonfur galbeed
kursigii ugu horreeyey saakay waxaa ku wada tartamay laba murashax oo rag ah kursi nambarkaasna uu ahaa hoob laba boqol iyo konton labada murashax ay ku kala tartamaysa waxay kala ahaayeen murashax cali maxamed sheekh cali begedi iyo sidoo kaleeto murashax cabdalla maxamed shariif waxayna kala heleen kursigaas waxaa ku guulaystay murashax cali maxamed sheekh cali begedi oo helay codod dhan siddeetan cod halka murashaxii la tartamayay uu helay toban iyo toddoba cod kursigii labaad sidoo kaleeto waxaa ku tartamay laba murashax oo rag ah maxamed yuusuf xasan ayaa ku guulaystay kursi nambar golaha shacabka boqol iyo lixdan wuxuuna helay codod gaaraya toddobaatan iyo saddex cod halka murashaxii la tartamayay uu helay labiyo toban cod kursiga sumadiisu nambar ay tahay eber siddeetan afka qalaadna lagu yidhaahdo hoob zero eighty labada murashax ay ku kala tartamayay waxay ahaayeen sida tan aways xuseen macallin ayaa ku guulaystay kursiga isagoo helay codod dhan toddobaatan iyo lix cod halka murashaxii la tartamaya ahaa maxamed cusmaan jibriil uu helay labaatan cod kursiga shanaad waxaa ku tartamayay laba qofood oo dumar ah kursigaas oo sumadiisu nambar ay tahay golaha shacabka boqol konton iyo shan afka qalaadna lagu yidhaahdo hoob number one fifty five waxaa ku tartamayay jawaahir cadaawo cabdi iyo sidoo kale maariya waxaa ku guulaysatay jawaahir cadaawo cabdi oo heshay codod dhan toddobaatan iyo lix cod halka maariya oo la tartamaysay jawaahir ay heshay afar iyo toban cod kuraasta qaar ayaa codasho laga muujiyey iyadoona la sheegay in habraac saacaha aan loo marin guddoomiye ku-xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee soomaaliya maxamed ibraahim bare ayaa dhankiisa ka warbixiyey inta ay joogeen magaalada baraawe howlaha ay qabteen eedii ay jiraan codasho soo gaaray qaybtii labaad ama deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay noqotay dowlad goboleedka ugu horreeyey ee qabata doorashada deegaan doorashada labaad ee ay ku yeelanayso ay qabanayso marka aad iyo aad aan u faraxsannahay waxaa noo qabsoomay ilaa haddeertan saddex iyo toban kursi oo maanta ee dhacday kuraastii ugu dambeysay doorashadoodana ay ka qabsantay magaalada baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed
wuu mahadsan yahay wariyaheenna maxamed ibraahim iyo warbixintaasi inoo soo diray warkii aad kala socoteen raadiyo haddalasan dhegeystayaal waa naga intaa ciddii warka iyagu sheego waxa ay dib kaga heli karaan baraha aynu internet-ka ku leenahay radio dalson dot com idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodka iyo la jaanqaadka warkeena intaa war midkan lacayna ina dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
wararkaad la haysaa hobsiima u helidoodii iyo hufnaantarinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dansan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel